Shirka hagida mashruuca Nagaad ee dib u dhiska wadooyinka iyo horumarinta magaalooyinka dalka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Shirkan waxaa lagu soo bandhigay waxqabadka mashruuca Nagaad waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya, xubno ka socday maamul goboleedyada iyo marti sharaf kale. Gabagabadii shirkan ayaa wasiirka wasaaradda howlaha guud ee xukuumadda federaalk Soomaaliya Dr. Cilmi waxa uu u mahad celiyay ka qaybgalayaasha kulankan isaga oo bogaadiyey waxqabadka mashruuca Nagaad.
waxaan is leeyahay runtii maalin muxuu ahaaye aanu samaynay shir muhiima oo infrastructure ku aadan oo mashruuca nagaad khaasatan oo sidaa dhammaantiinba ka wada markhaati kacdeen muxuu ahaaye wax weyn oo isbedela ku sameeyey muxuu ahaa kaabayaasha muxuu ahaayey infrastructureska ee magaalooyinka gaar ahaan hadday bridgeada noqoto iyo hadday jidadka noqoto hadday drainage noqoto intaba isbedel weyn oo muuqda ku sameeyey magaalooyinkeena dalka in badan oo ka mid a ahna runtii waxyaabaha ay ku faanaan madaxda muxuu ahaay qaranka iyo madaxda dowlad goboleedyaduba waxqabadka muuqda ee markaasi muxuu ahaay laga sameeyey muddadii uu mashruucani shaqaynayey muxuu ahaay magaalooyinka caasimadaha uu mashruucani ka hirgelay aad baan ugu bogaadinayaa mashruuca maamulkiisa ugu horeeya muxuu ahaayey maxamed runtii waxaan leeyahay arrintaasi dee waa raad muuqda oo taariikhda galay oo aad runtooda ku soo kordhiseen muxuu ahaaye dalkan ku soo kordhiseen aad baan muxuu ahaa idinku bogaadinayaa inta hadha iyo muddo mustaqbalka intaad ka sii shaqaynaysaanna inaad sidaa kusii wadaan baan insha allah rajaynaynaa waa run muddadii uu mashruucani ka shaqaynayey keliya lagama faa'iidaysan in muxuu ahaa wadooyin la dhiso ama bridges ama drainagya la sameeyee waxaa laga faa'iidaystay cabacitigii dhisme ee runtii muxuu ahaayey hay-adaheenna kambaniyadeenna muxuu ahaayey howlwadeennadeenna aqoonti iyo skill maanta dhexalgala ayaynu markaasi muxuu ahaa runtii kala hadhnay oo maanta kambaniyadeenni ay ku dhiiranayaan inay mashaariic waaweyn fuliyaan oo muxuu ahaa ay ka qayb galaan oo siduu sheegay runtii muxuu ahaayey maxamed siduu sheegay hadda inta muxuu ahaayey kambani ee ku guuleysta advertisementkaasi mashruuca nagaad ayaa ka mid ah mashaariicda ugu waaweyn ee lagu horumariyo magaalooyinka iyadoo lagu dhiso wadooyinka dalka waxaana magaalooyinka ka faa'iidaysta ka mid ah muqdisho garoowe baydhabo kismaayo iyo kuwo kale oo badan